بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام الصابوني رحمه الله وروى يزيد بن هارون في مجلسه wuxuu cinwaan uga dhigay mowqifu salaf min hadihi اlakhbaar yacni mowqifka salafu hadihi اlumma ay ka taagnaayeen akhbaartan akhbaarta waa waa maxay akhbaartaasi waa axaadiida ku soo aroortay fi nuzuul mowqifka salafka ay ka qabeen ayuu ku saabsan yahay warawaa yaziid ibnu haaruun fi majlisihi xadiid ismaaciil bn abi khaalid can qays bni abi xaazim can jariir bni cabdillaahi fi ru'ya yaziid ibnu haaruun wuxuu wariyey fii majlisihi ayuu wuxuu ku wariyey xadiid ismaaciil bni abi khaalid can qays bni abi xaazim can jariir bni cabdillaah fi ru'ya oo ku saabsan aragtida allah subxaana wa tacaala in la arkay yowma alqiyaama wa qowla rasuuli llaahi sala alla alay slam iyo qowlkii nabiga alayh salaa calayhi salaatu wasalaam wuxuu wariyey qowlkii nabiga calayhi salaatu wasalaam innakum tanduruuna adinku waxaad fiirinaysaan ilaa rabbikum rabbigiinna kamaa tanduruuna sidaad u fiirinaysaan ila alqamari dayaxa leylata albadri habeenkau afar iyo tobanaadka yahay fa qaala lahu rajulu nin baa wuxuu yidhi fii majlisihi majliskiisa ku sugan ayaa wuxuu yidhi yaa abaa khaalid abuu khaalidu maa macnaa hada alxadiid xadiidkan macnihiisu waa max faqadiba waa carooday abuu khaalid wa xarida xarida waa bimacnaa qadiba caro daran ayuu carooday wa qaala wuxuu yidhi maa ashbahaka bisabiiq maxaa kaa shabahid badan buu yidhi ninka la yidhahdo sabiiq aad baa waxaa u shabahdaa sabiiq wa axwajaka maxaa kaaga baahi badan buu yidhi ilaa midli maa fucila bihi wixii sabiiq lagu sameeyoo kale waylaka hoogaage waman yadri yaa garanaya kayfa haadaa arrinkan kayfiyaddiisa yaa yaqaana waman yajuusu lahu yayse u bannaan tahay an yujaawisa hada alqowl inuu qowlkan dhaafo alladii qowlkaasoo jaa'a bihi alxadiidu xadiidka uu ku yimid qowlka xadiidka uu la yimid yaa dhaafi karo ay u bannaan tahay inuu dhaafo ow yatakallama fiihi yayse u bannaan tahay inuu la uga hadlo xadiidkan bishayin shay min tilqaa'i nafsihi xagga naftiisa ilaa man safiha nafsah ilaa qof naftiisa maangaabnimo iyo doqonnimo ku xukumay mooyaane oo wastakhafa fududaystay bidiinihi diinkiisa mooyaan ma qof kale ku dhiiran karo idaa samictum alxadiida haddaad xadiidka ka maqashaan can rasuuli illaahi sala allahu calay wasalam fattabicuuhu raaca walaa tabtadicuu fiihi bidcaha la imaanina fiihi ay fi lxadiid fa innakum adinku in itabactumuuhu haddaad raacdaan walam tumaaruu fiihi oo aadan ku doodina salimtum waa badbaadaysaan wain lam tafcaluu haddaadan sidaas samaynina halagtum waad halaagsamaysaan waa wacdi iyo waano aada iyo aada u qiimo badan wey yaziid ibnu haaruun raxmat ullaahi calayh markuu xadiidkan wariyey fii majlisihi waa xalqadii oo markaa dalabatulcilmiga cilmiga ugu faa'iideynayay xadiidkan markuu sheegay ayaa nin wuxuu yidhi majliska ku sugnaa yaa abaa khaalid maa macnaa hada alxadiid maa macnaa hada alxadiid muxuu ka wadaa bimacnaa kayfiyo weydiinaya ujeeddadiisu ma ahan in xadiidka matnigiisa ama lafdigiisa loo sharaxo faqadiba waa carooday yasiid wa xarida xarida waa bimacnaa qadiba waa carooday wuxuu ka caroonayana waa su-aasha kayfiyada wax laga weydiiyey waxaa la mid a sida imaamu maalik raxmat ullaahi calayh oo uga carooday markii kayfiyada wax laga weydiiyey ee uu ninkuu yidhi kayfa stawaa sidee allah subxaana wa tacaala carshiga uga sarreeya imaam maalik raximahullah arrinkaasi aada iyo aada uga xanaaqay waana soo marnay inuu yidhi alkayfu hayru macluum kayfka lama yaqaan waa waxaan la garanayn istawahana wuxuu yidhahda waa macluuma waa la yaqaanaa markaasuu yidhi akhrijuuhu hala saara ninkan maa uraahu ilaa mubtadican u malay maayo buu yihi ninkan ilaa inuu nin mubtadica yaha mooye ahlubidca ku dhiirto waxyaabahaas marka halayga saara buy yaziid ibnu haaruun kadalika markii arrinkan la weydiiyey oo ninkan yidhi maa macnaa hada alxadiid hadalkaas waa ka carooday wuxuuna yidhi hadalkan maa ashbahaka bisabiiq maxaa kaa shabahid badan buu yidhi ninkii ahaa sabiiq aad baad isku shabahdaan adiga iyo sabiiq sabiiq iyou yahay muxuu sameeyey waa noo imaan doontaa shiikaa soo wada wa axwajaka maxaa kaaga baahi badan buu yidhi ilaa mili maa fucila bihi wixii sabiiq lagu sameeyoo kale wax kaaga baahi badan ma jiraan garaacii sabiiq la garaaco kalead u baahantaha waylaka hoogaage waman yadri yaa garanaya kayfa haadaa arrinka kayfiyadiisiyaa yaqaana ru'yada allah subxaana wa tacaala kayfiyada allah subxaana wa tacaala loo arkay yaa yaqaana waman yajuusu lahu yayse u bannaan tahay an yujaawisa hada alqowla inuu qowlkan tilaabo alladii jaaa bihi alxadiid qowlkaasoo xadiidku la yimid yay u bannaan tahay inuu tilaabo u gudbo ow yatakallama fiihi ama yay u bannaan tahay inuu ka hadlo xadiidka bishayin shay inuu uga hadlo min tilqaa'i nafsihi xagga naftiisa oo asiga hawadiisa uu ku sharaxo xadiidka ama uu ku fasiro yaa arrinkan ku dhiiro kara ay u bannaan taho la imaanaya ilaa man safiha nafsah ilaa qof naftiisa safa iyo xumaan ku xukumay mooyaane wastakhafa fududaystay bidiinihi diintiisa fududaysta kaas unbaa ku dhiiro kara intaa waa canaan ou ninkaa ku canaantay warkaa la yimi markaasuu yidhi idaa samictum alxadiida can rasuuli illaah sala allahu calayh wasalam haddaad maqashaan xadiidka laga warinaya can rasuuli illaah fattabicuuhu raaca xadiidka hala raaco walaa tabtadicuu fiihi ay fi lxadiid xadiidka dhexdiisana bidcaha la imaanina maxaa yeeley bidcadu waa shar bidcadu laysa min diin illaah bidcadu waa dalaal iyo baadi qofkana waxay u gudbinaysaa ila annaar waxay u sababaysaa cadaabka allah subxaana wa tacaala fa innakum adinku in itabactumuuhu haddaad xadiidka raacdaan walam tumaaruu fiihi oo aadan ku doodina salimtum waa badbaadaysaan waa nabadgelaysaan haddaad xadiidka raacdaan muran iyo doodna aadan ka furina xadiidka waa nabadgelaysaan cadaabka allah subxaana wa tacaala waa ka badbaadaysaan wain lam tafcaluu haddaadan sidaas samaynina oo aad ku doodaan xadiidka oo bidacya khuraafaad aad ku soo dartaan halagtum waad halaagsamaysaan wa qisatu sabiiq sabiiq qisadiisa alladii kaasoo qaala yaziid ibnu haaruun yaziid ibnu haaruun uu ku yidhi lisaa'ili ninkii saa'ilkaha uu ku yidhi maa ashbahaka bisabiiqin wa axwajaka ilaa mili maa fucila bihi qisadiisu waxa waaye hiya maa rawaahu yaxya ibnu saciid waa arrinkuu wariyey yaxya ibnu saciid can saciid ibni lmusayab ana sabiiqan atamiimiy ninka la yidhaha sabiiq atamiimi ataa wuxuu u yimid amiira almu'miniina cumar ibn khadaab radia allahu canh cumar ayuu u yimid faqaala wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin akhbirnii iiga waran an can adaariyaati darwan wadaariyaati darwan iiga waran maxay tahay qaala wuxuu yidhi hiya riyaax waa dabayl walowlaa annii samictu rasuula اllahi sal l slam yaquulu haddii aanan maqli lahayn nabiga calayh isalaatu wasalaam oo sidaa dhahaya maa qultuhu ma dhaheen qaala wuxuu yidhi sabiiq faakbirnii iiga waran can ilxaamilaati wiqran qaala wuxuu yidhi hiya saxaabu waa daruurta walowlaa annii samictu rasuula اllahi sala اllahu alay slam yaquulu haddaanan maqli lahayn nabiga calayhi salaatu wasalaam oo sidaa dhahaya maa qultuhu ma dhaheen qaala wuxuu yidhi faakbirnii can ilmuqasimaati amran qaala wuxuu yidhi almalaa'ika waa malaa'igta walowlaa annii samictu rasuula اllahi sala اllahu alay slam yaquulu haddaanan maqli lahayd nabiga calayh isalaatu wasalaam oo sidaa dhahaya maa qultuhu ama dhaheen anugu macnaa nabigan ka maqlo waay calayh isalaatu wasalaam qaala wuxuu yidhi faakhbirnii iiga waran can iljaariyaati yusran qaala wuxuu yidhi hiya sufun waa doomaha walowlaa annii samictu rasuula اllahi sala اllah alay slam yaquulu haddaanan maqli lahayd nabiga calayhi isalaatu wasalaam oo sidaa dhahaya maa qultuhu ma dhaheen qaala wuxuu yidhi uma amara bihi kadibna cumar wuxuu amray in ninkaasi la karbaasho fadaraba wuxuu karbaashay mi-ata sawtin boqol karbaashow ku dhuftay uma jacalahu kadibna wuxuu yeelay fii beytin guri guri qoluu kusoo xihay xataa idaa bari'a ilaa uu caafimaaday dacaa bihi waa u yeedhay markuu xanuunkii ama dhaawacyadii ushaa ka soo gaaray uu ka roonaaday ayuu yidhi ha la soo saaro uma darabahu kadib haddana waa garaacay mi-ata sawtin ukhraa boqol karbaashow kaleu ku dhuftay uma xamalahu kadibna wuxuu ku ximbaaray calaa qitbin raxli yar ayuu ku ximbaaray yani dushaa laga saaray wa kataba ilaa abi muusa alashcari abuu muusa alashcari buu wuxuu u qoray an xarim calayhi mujaalasata annaas ninkan waxaad ka xarimtaa ood u diidaa inuu dadka la fadhiisto abuu muusa markaa waali buu ahaa meesha markaa sabiiq uu degan yahay ama uu socdo waali ka ahaa marka cumara wuxuu amray ninkan waxaad ka xarimtaa buu yidhi inuu dadka la fadhiisto waxaa mamnuuc ka ah in meel dad iskugu imaanayaan uu soo fadhiisto falam yazal kadalika sidaa kamuusan zuulin xataa ataa abaa muusa alashcariy ilaa sabiiq uu abuu muusa alashcari u yimid faxalafa wuu dhaartay sabiiq bilaymaani almuqallada dhaaro la adkeeyey ayuu ku dhaartay wuxuu ku dhaartay maa yajidu fii nafsihi naftiisa ka heli maayo mima kaana yajiduhu wuxuu heli jiray shay-an waxba ka heli maayo yacni waxyaabihii waswaaska ahaa iyo shubahaadkii qalbigiisa ka guuxay wuxuu yidhahda wixii o dhan waa iga baxeen wax igu jira haba yaraatee lama arko marka hallay cafiyo buu leeya hallay ogolaado inaan dadka la fadhiisto fakataba ilaa cumar cumar ayuu u qoray abuu muusa alashcari yukhbiruhu asagoo khabarka sabiiq u sheegaya fakataba ilayhi cumar radia allahu canhu abuu muusa buu usoo jawaabo usoo qoray wuxuuna usoo qoray hadalkan wuxuu yidhi maa ikhaaluhu u malayn maayo ilaa qad sadaqa ilaa inuu run sheegay mooyaane sabiiq hadduu sidaa ku dhaartay warkaa kuu sheegay uma malaynaya buu yidhi ilaa inuu yahay nin run sheegaya mooyaane khalli baynahu wa bayna mujaalasati annaas ka leexo oo yacni ka leexo asiga iyo dadka la fadhiisigooda yacni iskaga dhex baxw oo u ogolow inuu dadka la fadhiisto sabiiq aharkan bi hada lafdi waa daciif lafdigan uu ku soo arooray waa daciif bi hada sanad wa bi hada lafd ma sugna maxaa yeele aharkan sidaa aan soo marnay qeyb ka mida waa marfuuc soo maha ila اnabiy salى اllahu alيه wasalam oo aayaadkan tafsiirkooda aayad walba cumar radia allahu canhu waxaa ku jirta inuu yidhaahday haddaanan nebiga ka maqli lahayn calayhi salaatu wasalaam ma qultuhu ma dhahin idan waa marfuuc tafsiirkan waa mid marfuuca ila nabiy sala allahu alayh wasalam laakiin waa daciif aharkan sababu dacfihi waxaa waaye ninka la yihahdo saciid ibnu salaam ayaa sanadkiisa ku jira nin la yihahdo saciid ibnu salaam alcataar waa nin kadaaba imaamu axmed raximah اllah ayaa ku xukumay inuu yahay kadaab waxaa kaloo ku jira abu bakr ibn abi sabra nin la yihah abu bakr ibn abi sabra oo munkar اxadiiثa laba cilo waaweyn waa marka labadan cilo kadaab iyo munkar اxadiiث xadiidku wuxuu ku noqonayaa ضaciif jidda bal waa munkar mar rafcigiisa in nabiga loo tiiriye calayh الsalaatu wasalaam waa munkar ama qisatu sabiiq iyo cumar radia allahu canhu qisadii dhex martay cumar iyo sabiiq way sugan tahay waa qisa saxiixa qisadii dhex martay cumar iyo sabiiq laakiin waxay saxiix ku tahay ayadoon marfuuc ahayn cumar radia allahu canhu waxaa loo sheegay ninka la yihahdo sabiiq inuu shubahaad wato oo qur-aanka ku furayo oo aayaadka qaar shubahaad uu ka keenayo ou dadka ka shaki gelinaya macnahooda cumar radia allahu canhu hala keena buy kadibna waa karbaashi cumar radia allahu canh ilaa uu dhiig ka yimid madaxiisa markaasuu wuxuu yidhahday amiiru lmu'miniin oo haddaad rabta buu yidhi inaa idisho idil buu yidhi hadday ujeeddadu ay tahay inaa idisho haddii aad rabta inay iga baxdo shubahaadka iyo khuraafaadka maskaxdeeda ku jirana waa iga baxeen buu yidhi wixii ugu jira ee usha iga daa wixii ugu jira maskaxdeeda waa ka baxeen marka yaziid ibnu haaruun ninkii yidhi maa macnaa hada alxadiid wuxuu ku yidhi sidii sabiiq in lagu galaad mudanta adiga in lagu karbaasho ilaa maskaxdaada laga saaro qashinka iyo shubahaadka ku jira wa rawaa xamaad ibni zayd can qaطn ibni kacbin samictu rajula min bani cijlin waxaan maqla buu yidhi nin la yidhaahdo yani nin ka mida min bani cijlin yuqaalu lahu oo la yihahdo fulan khiltuhu ibn ibnu zurca waxaan u malaynaya buu yidhi ibnu zurca inuu yahay yuxadiثu can abihi qaala wuxuu yidhi ra'aytu sabiiq ibna casal waxaan arkay buu yidhi sabiiq ibna casal bilbasrati basra ayaan ku arkay kaannahu baciirun ajrab waxaad moodaa buu yidhi awr cadho qaba waxaan arkay buu yidhi asoo aad u malaysad awr cadho qaba yaji-u ila alxilaq xalqooyinka ayuu imaanayaa fakulamaa jalasa mar walbuu fadhiisto ilaa qowmin qoom xaggood qoomkaasoo laa yacrifuunahu aan aqoonin naadaahum ahlu lxalqa alukhraa xalqadii kale dadkii joogay ayaa u dhawaaqaya markaase waxay leeyihiin casmatu amiiri اlmu'miniin casmatu amiiri lmuminiin bimacnaa waa amru amiiri lmuminiin ninkan in laga hijroodo amiirulmuminiina amrayaan lala fadhiisanin xalqan laga aqoonin hadduu tago qolo yaqaanaa qaylo dhaaminaya markaasi le war ninkan idinla fadhiya waa ninkii amiirulmuminiin amray inuusan dadka la fadhiisan marka ha layska fogeeyo sida marka awr cadhaqaba marba qolada u taga bay eryayaane racdaynayaan وروى حماد بن زيد أيضا عن يزيد بن أبي حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ قدم المدينة مدينة أي يمد فكانت عنده كتب أكتي سنة كتب أيا أهي فجعل وحو قدقل يسأل عن متشابه القرآن القرآن كمتشابه سئنو ويدين أيو متشابه القرآن آياتها إشكال كجرو أما معنوه وقرصونه ويدين أيا فبلغ ذلك عمر أرنك عمر أيو قاري فبعث إليه عمر وأصو عدري waqad acadda lahu wuxuuna u diyaariyey caraajiina caraajiina annakli wuxuu u diyaariyey laamaha geedtimireedyada falamaa dakala calayhi markuu xaggiisa u fadhiistay jalas markuu aggi markuu u galay jalasa waa fadhiistay cumar faqaala wuxuu yidhi man anta adigu yaa tahay qaala wuxuu yidhi ana cabdullaahi sabiiq aniga waxaan ahay buu yidhi addoonkii alleh ee sabiiq ah qaala wuxuu yidhi cumar ana cabdullaahi cumar anigana waxaan ahay buu yidhi addoonkii alleh cumara uma ahwa ilayhi kadibna xaggiisa ayuu u foorarsaday fajacala wuxuu guda galay yadribuhu inuu ku garaacayo bitilka alcaraajiini laamaha geetimireeden inuu ku garaacayo famaa zaala yadribuhu kamuusan zuulin inuu garaacayo xataa shajahu ilaa uu dakray fajacala dama dhiiggii wuxuu guda galay yasiilu calaa wajhihi inuu wejigiisa ku dareerayo dhiigu faqaala wuxuu yidhi xasbuka yaa amiira almu'miniin amiiru lmu'miniinu xasbuk macnaa intaasaa kugu filan faqad wallaahi allan ku dhaartay dahaba waa tegey maa kuntu ajidu waxaan ka helayay fii ra'sii madaxayga madaxayga wixii ka guuxayee ku jiray ilaahan ku dhaartay waa iga tageen buuyi ee xasbuka garaaca iga jooji aarkan waa bi hada sanad waa munqaic sulaymaan bin yasaar oo qisada cumar ka warinaya lam yudrik cumar cumar ma soo haleelin laakiin sida aan sheegnay qisadu waa qisa saxiixa asaaniid badanay leedahay oo qaarkood saxiix yihiin قال أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى السلمي أبو عبد الرحمن السلمي وصوفي قال أخبرنا محمد بن محمود الفقيه المروزي قال حدثنا محمد بن عمير الرازي قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن أيوب العلاف التجيبي بمصر وقال هذا مصر وضنك مصر ونوشاك قال وحر حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا أشهر بن عبد العزيز سمعت مالك بن أنس يقول وحن مغلبه مالك بن أنس ودهي إياكم والبدع أذنك بدع أيان إذنك لدقيا قيل وحل يا أبا عبد الله وما البدع أبو عبد الله وبدع ضوامه قال وحر أهل البدع الذين يتكلمون أهل البدع وكوا كهضل في أسماء الله وصفاته أسماء الله صفاتك إلهي كوا كهضله وكلامه إلهي كلام كيسا وعلمه علمك الله وقدرته يقدرة إلهي صفات إلهي كوا كهضلا أو تحريفية تأويلية أي وحل إرادة أهل البدع لا يسكتون كآمس مايان عما سكت عنه الصحابة والتابعون صحابة هي تابعين توحى أي كآمسان كآمس مايان قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن عمر الزاهد الخفاف قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الفقيه قال حدثنا ربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي رحمه الله وعن مغلبه للشافعي ويقول دهي لأن يلقى الله العبد أضونك إن الله لكلمه بكل ذنب ذنب والبؤكر كلمه ما خلا الشرك وحي الشرك كسهرة أي أحب إلي أنا حقيقة لوغة جعيل بدن يهي min an yalqaahu inuu alla kula kulmo bishayin shay min alahwaa'i hawooyinkan ka mid a imaamu shaafici wuxuu leeyahay addoonka inuu rabbigii la kulmo asagoo dembi walba ximbaarsan oo dunuub iyo macaasi badan ku jira markii laga reebo shirkiga markii shirki laga reebo addoonka ilaahay inuu la kulmo asagoo dunuub iyo macaasi badan galay ayaan ka jeclahay buu yidhi inuu ilaahay la kulmo asagoo bidac iyo hawooyin ximbaarsan maxaa yeeley bidcadu waa ka daran tahay macsiyada walidaalika a'immatu salaf aad yo aad ayay waxay uga degaan bidacda wayna ku tarax tagaan altaxdiir min albidac aaday u fogeeyeen sababtuna waxaa waaye bidcadu waa tashriic maca allah qofka mubtadica ah ee bidcada la imaanaya waa qof wax sharciyaynaya maca allah am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maa lam ya'dan bihi اllah walidaalika bacdu ahli اlcilm waxay idhahdeen bidcadu waa nooc min ashirki waa nooc shirkiga ka mid ah maxaa yeeley qofkan wuxuu ilaahay keyrkii la wadaajiyey fi tashriic waxaan ilaahay sharciyayn ayuu wuxuu leeyahay waa sharci waxaan diin ahayn ayuu wuxuu leeyahay waa diin walidaalika culammadu waxay yidhaahdaan qofka bidcada la imaanaya waa qof lisaanulxaalkiisa dhahaya diinkaani waa diin naaqisa wuxuu waxuu u baahan yahay in la dhammaystiro anaa waxaan ku dhammaystirayaa bidcooyinka aan kusoo daray diintu waa naaqis waa ba yani naaqis way waxbaa ka dhiman ku dhawaaqi maayo hadalkaas laakiin dhaqankiisa sidaasu u muuqdaa maxaa yeele hadday diintu tahay diin kaamila oo dhammaystiran bidcadu xaggee ka soo gelaysaa diinta bidcadu ma diinkay ka mid tahay ilaahay soo dejiye subxaana wa tacaala kama mid aha bidcana waxaa la yidhaahdaa wax walba oo la soo dariyo bacda rasuul calayhi salaatu wasalaam liqasdi tacabud ayadoo ujeeddaduna ay tahay in ilaahay subxaana wa tacaala loogu dhowaado oo lagu cibaadaysto shaygaasi la keenaya muqtadihiisa iyo asbaabaha keenayana ay jireen zamankii nebiga sala allahu alay wasalam rasuulkana uusan samayn uusanna amrin in la sameeyo arrintaas waxay noqonaysaa bidca liqasdi tacabud maxaa ku baxaya wixii caadaadaha ku baxaya caadaadka mar walba waxbaa soo dariyay zamankii nebiga calayh isalatu wasalaam baabuur ma jirin soo saas ma aha fardaa la isticmaali jiray hadda baabuurka bidca waa miyaa leeyahay la dhihi maayo lacagaha hadda la isticmaalo haddii la yaraha waa bidca waa bidca lugawiya ma aha bidca sharciya xagga sharciga bidca ma aha lacagaha la isticmaalo fii zamani nebiy sal ly slam ma jirin guryaha sidaan loo dhisayo qalabyadan gadaal ka yimid waxyaabahaasoo dhan ma jirin laakiin waxaasi wax adduunyo ku tacalluqa waay nebiga calayh salatu slam wuxuu yidhahda antum aclamu biumuuri dunyaakum arrimihiina adduunyada adinkaa ku aqoon badan laakiin wuxuu markay sharci iyo cibaado yihiin waa in nabiga looga dambeeyo sala allahu calayh wasalam waa in rasuulka looga dambeeyo calayhi salaatu wasalaam oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu sharciyeeyana laga sharci dhigto wuxuu ka aamusayna laga aamuso wixii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka tegayna laga tago sunnadu waxay leedahay ficliya iyo tarkiya intaba wixii nebiga uu ka tegay in laga tago waa dariiqii nebigo la qaado calayhi salaatu wasalaam wuxuu la yimidna waa in lala yimaado rasuulka calayhi salaatu wasalaam aayaad iyo axaadiid ayaa ilaahay u waxyooday qur-aanaa lagu soo dejiyey sunnadii iyo waxyi ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu soo dejiyey labadaasaa la raacayaa siday saxaabadu iyo a'imatulhuda u fahmeenna waa loo fahmayaa qofkii dariiqaasi ka baxa wuxuu noqonayaa qof lumayoo baadiyo buu noqonaya qofkii kitaabka iyo sunnadii aan u fahmin sidii salafu saalix ay u fahmeen waa qof daalaho baadiyeysan waa qof dariiqii sawaabka ahay garab maray marka bidcada arrinkeedu waa daran yahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa adkeeyey arrinta bidcada walidaalika fii jamiici khutabihi markuu nebigu alayh salatu salaam khudbaynayo khudbo walba muxuu ku furfura jiray fa ina kula muxdatatin bidca wa kula bidcatin dalaala wa fii riwaayati wa kula dalaalati fi nnaar mar walba khudbaynaya calayhi salaatu wasalaam hadalkaa waa ku jireen muxuu mar walba uu khudbaynayo hadalka ugu soo darayaa waa sida bidcadu ay u darantahay u liidato waana dardaarmay nebiga calayhi salaatu wasalaam in bidacda la yska ilaaliyo fii xadiidi cirbaad markay yidhahdeen noo dardaaran wuxuu yidhi calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i araashidiina almahdiyiina caduu calayha binnawaajib markuu sunnadii inay ku dhagaan uu amray u dardaarmay wuxuu uga digay sunadii wax ka hor imaanayay wuxuu yihi waiyaakum wa muxdathaati lumuur faina kula muxdathatin bidca adinka iyo waxaa idin kala digaya waxyaabaha lagu soo dariyo fi diin waxaa nabiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam oo axaadiis saxiixa ku timid in maalinta qiyaama dad ummaddiisa ka mid ah laga eryaayo xawdkii nebiga calayhi salaatu wasalaam xawdkii nebigaee dadka ka cabayeen in laga racdaynayo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay inuu leeyahay asxaabii asxaabii fii bacdi riwaayaat ummatii ummatii allah subxaana wa tacaala wuxuu ku leeyahay inaka laa tadri maa axdatuu bacdak ma ogid nebi maxamed oo adiga gadaasha dadkan waxa ay soo dariyeen adiga gadaashaa ayay bidac iyo khuraafaad la yimaadeen muxdathaat fi ddiin walidaalika bacdu ahli اlcilmi waxay qabaan ahlulbidaca in laga eryaayo xawdka nebiga calayhi salaatu wasalaam maal- iyo maalinta qiyaamo xawdka nebiga waa laga racdaynaya maadaama ay diinka wax ku soo dariyeen bacda arasuul calayhi salaatu wasalaam diintan marka waa diin kaamila alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diina imaam maalik raximah llah wuxuu yidhaahday famaa lam yakun yowmaidin diinan falaa yakunu lyowma diinan maalinkaas waxaan diin ahayn maalinkii aayaddan soo degaysay waxaan diin ahayn maanta diin noqon maayaan diin waa midkii maalinkaa rasuulka lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam ee loo taamyeelay loo dhammaystiray wixii maalinkaas aan diin ahaynna maanta diin noqon maayaan cumar marka radia allaahu canhu ninkan uu garaacay ee sabiir wuxuu cibro uga dhigayay dadka shubahaadka iyo ishkaalaadka ku soo aroorinaya diinka markii loo sheegay ninkan inuu raacraaco mutashaabih lqur'aan ilaahay kuwa waa ka diga soo maa فأmا الذiina fي qلوبiهiم زayغ فyتaبicuuna ma تشhaaبهa minه kuwa qلوubtoodu ay ku jirta زayq iyo iilasho xaqa ay ka iishaan waxay raacraacayaan ma تشhaaبaهa minhu ishkaalaaday raadinayaan wuxuu yihi nabgu عalيه الصلاaةu وaسaلاaم haddaad aragtaan buu yihi kuwa muتashaabihaadka raacraacaya فاxdaruuهum ulaaئika الadiina samaaهum الlah فاxdaruuهum kuwaas waa kuwa ilaahay magacaabay ee ka digtoonaadoo iska ilaaliya sabiiq marka arrinkaasu ku dhacay cumar radia allahu canhu wuxu yhi hallay keeno cumarna hadda wuxuu aha radia allahu canh nin shadiidoo ku adag xaqa shiddaduna markay tahay fii mowdicihaa ammaan waay shiddadu markay dhacdo fii mowdicihaa meeshii loo baahnaado qofka inuu ad adkaado inuu ku ad adkaado waa ammaan ma aha naqsi walidaalika axaadiida rifqiga ku soo aroortay maa kaana rifqu fii shayin ilaa zaana culamada markay sharaxayaan waxay yidhahdeen rifqigu macnihiisu ma ahan mar walba hala jilcanaado maaha rifqiga waxa waaye meeshii rifqi u baahan iyo jileecna in loo jilcanaado meeshii shiddo u baahanna shiddo iyo adeeg loo isticmaalo laakiin shiddadaas laftirkeeda rifqiya markay dhacdo fii mowdiciha cumarna radia allahu canhu waa ninkuu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam inahu layafruqu minka yaa cumar shaydaankan dadka wareeriya cumar waa ka cabsan jiray cumar waa ka carari jiray low salaka fajan la salaka shayطaanu fajan hayra fajin hadduu cumar radia allahu canhu dariiq qaado shayطaanku wuxuu qaadayaa dariiqu cumar dariiqaan ahayn khawfan min cumar radia allahu canhu waa ka cabsanaya cumar marka radia allahu canhu markuu warkaan maqlay wuxu yidhi hala keeno waa karbaashay si fiican ugu karbaashay ilaa dhiig uu ka keenay madaxiisa ulihii uu ku dhufanayay ayaa madaxa ka dhaawacay markaasuu wuxuu yidhaahday xasbuka yaa amiira almu'miniin macnaa intaana ku filan wey ilaahaan ku dhaartay wuxuu yidhahday wixii madaxayga ku jira waa baxeen wax igu harsan lama arko shubahaadkii iyo waxyaabihii qalbigayga ku jiray qalbigayga waa ka zuuleen buy walidaalika culummadu waxay yidhahdaan markay ka digayaan dadka ahlubidaca ah ama kuwooda daran waxay yidhahdaan ma axwajahu ilaa durati cumar karbaashkii cumar maxaa uga baahi badan bay yihahdeen qofkaas aad wuxuu ugu baahan yahay ushii cumar radia allahu canhu bimacnaa waa sida sabiiq looga saaray shubahaadkii loo karbaashay xadaanaa abu طaahir qaala xadaanaa abu camr اxiiri qaala xadaanaa abulأzhar qaala xadaanaa qabiisa qaala xadaanaa sufyaan can jacfar ibni burqaan qaala wuxuu yidhi sa'ala rajulu nin baa wuxuu weydiiyey cumar bni cabdilcasiis can shayin min alahwaa shay ka mida ahwaada ayuu weydiiyey ahwaadu macnaha waa hawooyinka waa bidacda fa qaala cumar bni cabdilcasiis wuxuu yidhi ilzam diina asabiyi fi lkutaab ilzam waxaad laazimtaa diina asabiyi cunuga yar diintiisa laazim oo fi lkutaabi dugsiga dhiganaya ilmaha yarka ee dugsiyada ku jira cunuga yara dugsiga dhiganaya diinkiisa laazim waalacraabi iyo midka reer baadiyaha diinkiisa laazim walhu ka mashquul oo ka tag camaa siwaa daalika wixii arrinkaa ka soo hara wixii intaa ka soo harana iskaga leexo wuxuu ka wadaa ilmaha yaryarka ah iyo dadka reer baadiyaasha dadka reer baadiyaha ee aan waxba soo dhigan waxay ku sugan yihiin cala alfitra fitradii ayay ku sugan yihiin fitraduna maxay waafaqsan tahay xaqay waafaqsan tahay fidrada ou qofku ku dhasho ou ku barbaaro xaqa ayay waafaqsantaha laakiin dadka xaqa khilaafaya fidradoodaa bedelmatay fidradoodaa lagu ciyaaray bidac iyo khuraafaada maskaxdooda ee qalbigooda galay markaasaa fidradu ka bedelmatay wailaa xaqu waa cala alfitra xaqu waa al yani fidradu waa cala alxaq oo qofka fidrada waa ku waa ku dhasha hadda ilmaha yaryarka ah haddii la yidhahdo asoon waxba loo sheegin allah subxaana wa tacaala xagguu jiraa cirkuu farta u taagaya hoos kuu ishaari maayo midig iyo bidixna kuu ishaari maayo markuu soo barbaaro ayaa waxaa laga yaabaa haddii ahlubidac u gacan galo in laga dhaadhiciyo mawjuudun fii kulli makaan inuu yahay fidradiyaa la bedelay soo maaha fidradiyaa la bedelay wailaa waa cala alfitra shaykhu lislaam ibnu taymiya raximah ullah ayaa waxaa la yidhi waxaa u yimid nin ashcari oo caqiidada ashaacirada aaminsanaa danuu ka lahaa xaajuu ka lahaa shaykhulislaamna wuxuu ku jiray gurigiisa ninkii su sugaayuu daalay waa ku daahay sheekii baa ku daahay markaasuu wuxuu galay inuu ilaahay baryo inuu ibnu taymiya soo baxo si uu dantiisa iyo xaajadiisa uga gaaro gacmuhu kor u taagay asagoo ducaysanaya shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu arkay ninkii oo gacmaha kor u taagaya u ducaysanayay waa usoo gaatamay labada gacmood uu ka qabtay asagoo kor u taagaaya markaasuu yihi kor yaa kaa jira adiga kor u taagaaya kor maxaa kaa jira markaasuu yihi astakfir ullah ninkii yacni fidradiyaa ka qaalib noqotay markii su-aashii la weydiiyeyna bidcadiyaa kusoo dhacday marka hore fidrada ka bedeshay markaasuu is yihi waa runa hadda kor ilaahay kaama jiro gacmihina kora u taagto waa dambaawda maanta wuxuu yidhi maya fidradaada xaq iyo sawaabay ku taagan tahay buui laakiin caqiidadaada sax caqiidadaada faasida wa ilaa waxaa ku sugan tahay fidro saxiixa fidradiisa uma jeedi fidradaa jiidanaysa qofka markuu khushuucsan yahay ama uu dhiban yahay oo culays haysto oo uu rabo inuu ilaahay u tadaruco subxaana wa tacaala gacmaha keliya kor u taagmaya macalindhaha kor u rogaya xataa markuu sujuudsan yahay qalbigiisa wuxuu dareemayaa in ilaahay subxaana wa tacaala uu ka sarreeyo waa arrin fidraa waay oo dadka ilaahay ku beeray subxaana wa tacaala fidradaas marka waa diinta ilmaha yaryar ay ku barbaaraan dadka maaragtay acraabtaha waxba soo dhigan ay ku barbaaraan taas laazim buu yidhi iska dhaaf bidacdan iyo khuraafaadkan gadaal laga keenay waana midda uu tamaniyey aljuwayni raximah llah aljuwayni wuxuu ahaa min culamaai اlkalaam muddo badan ayuu wuxuu ku dhex jiray cilmu اlkalaam markii u dambeysay wuu ka shallaayay waxaana laga sheegay inuu yidhaahday meel walbaan marnay baddaan dhex galnay macnaha wuxuu ka wadaa culumtii intaasoo sanaan ku dhex jirnay laakiin intaasoo sano iyo yani tobaneeyo sano wuxuu ku bixiyey waxay ahayd cilmu lkalaam maantana waxaan ku dhimanayaa buu yidhi firaashkayga waxaana jeclaan lahaa buu yidhi inaan ku dhinto caqiidada cajaa-is naysaabuur magaalada naysaabuur dumarka waayeelada ah ee ku nool caqiidadooda inaan ku dhintaa ii fiicnaan lahayd buu leeyay wuxuu tamaninayaa cala alfitra inuu ku dhinto laakiin fidradaas muddo badan maxaa ka bedelay waxaa ka bedelay waxyaabihii uu soo maray waxyaabihii uu soo maray marka waa fidra fidradaas waa midda cumar ibn cabdilcasiis uu dardaarmay ou leeyahay ilzam diina asabiyi fi lkutaabi waalacraabiy waxaad laasimtaa cunuga yar diintiisa fi lkutaab alkutaab waa dugsiyada oo kitaabada iyo qoraalka lagu barto waalacraabiy iyo acraabiga diinkiisa laazim walhu ka leexo iskaga tag camaa siwaa daalika wixii intaa ka soo haran iska dhaaf cumar bin cabdilcasiis waa caalim waay waana khaliifatu lmuslimiin waana caalim min culamaa'i lmuslimiin walidaalika aaahaartiisa iyo hadalladiisa aadaa loo soo naqliya fi lkutub taariikhdiisana waa taariikh aad iyo aad u qiimo badan zuhdi fara badan uu ku jiro ou ka muuqdo cumar bin cabdilcasiis qofka markii la yidhaha khaliifuu ahaan jiray inta badan dadka madaxda waxay macruuf ku yihiin soo maahan inay guryo waaweyn ay degaan oo hanti fara badan ay isticmaalaan dhaqaalo badan uu soo galo laakiin cumar cumar radia allahu canhu waraxmat ullahi calayhi cagsi buu ahaa waxaa la sheegay dhar inuu hal qamiis ka lahaa asoo amiira oo khaliifat lmuslimiina dhar hal qamiisuu ka lahaa maalinka khamiiskaas loo dhaqaayo guriguu joogi jiraaye ma bixi karo dhar la-aan wuxuu la bixi laaya wuxuu qabay faatima binti cabdilmelik cabdilmelik ibnu marwan gabadhiisuu qabay cabdilmag ibn murwan muxuu ahaa amiir اlmuminiin uu ahaa gabadhiisuu qabay faatima binti cabdilmalik waxay tihi markii cumar ibn cabdilcaziiz uu xukun ka qabtay ayaa raaxo noogu dambaysay markaasaaba raaxo adduunyaba noogu dambaysa bay tii maxaa yeele habeenkiina waa fakirayaa waa oynayaa wuxuu leeyahay meel hebla haddii qof wax ku gaaro ama xoolo wax ku gaaraan ilaahay maalinta qiyaamaanu i weydiinaya mas-uuliyaddu aad iyo aada u dareemaya raximah llah ayadana wuxuu u bandhigay inay la noolaato ama uu iska fasaxo wuxuu idhahda haddii aada saan ku qanacsantaan ku qanacsan tahan aan ku wada noolaanno hadday dhib kugu tahana waa ku fasaxayaa wy macnaa waa furaya waxay ku raali noqotay inay sidaa kula noolaato marka waa caalim zaahida walidalika bacd اlculamaa maxay haleeshiiyeen alkhulafa alarbaca waxay ihahdeen waa alkhaliifatu اlkhaamis waa khaliifihii shanaad bay yidhahdeen abu bakar iyo cumar iyo cuثmaan iyo cali ayuu shan ku yahay haddana saxaabi ma ahayn cumar bin cabdilcaziiz laakiin wuxuu ahaa nin aada iyo aad u zuhdi badan caalim weyna ah fi lcilmi wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin